alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha koob iyo tobnaad waxay ku saabsan tahay haddii laba qof alaab ay kala iibsadaan lacagta alaabta ay ku kala iibsadeen ay tahay doolar lacagta marka dambe lagu deyn baxayna ay tahay kaash arrintaasi horta ma bannaan tahay marka hore haddiise doolarkii sarifaan hoosuu u dhaco maxaa xukunku noqonayaa ma waxaa kaashka lagu bixinayaa maalintii wax la kala iibsaday doolarku intuu marayay mise maalinka la deyn baxayo sarifaaninta uu marayo jawaabteedu waxay tahay wallahu aclam mara koowaad waxaynu leenahay asalku waxa weeye qofka wixii lagu lahaa inuu bixiyo oo haddii doolar lagu lahaana doolar uu bixiyo haddii kaash lagu lahaana kaash uu bixiyo oo deyntii lagu lahaa ayuunbaa qofka waajib ku ah suurada koobaad ee masaladu waa taas masalada labaad qofku lacagtii lagu lahaa midaan ahayn wuu ku deyn bixi karaa haddii labada qof ay isla ogolaadaan oo qofkii doolar kugu lahaa uu kaa ogolaado inaad kaash ku deyn baxdo ama qofkii tusaaleaan kaash kugu lahaa uu ogolaado inaad deyntii doolar aad ku bixiso oo ogolaansho la-aan arrintaasi ma ansaxayso waayo waa caqdi labaad waa heshiis labaad oo sarif ah oo dee lacag baa lacag lagu bedelaya qofka tii lagu lahaa iyo tan uu bixinaya ayaa laisku bedelaya mar haddii marka caqdi labaad ay arrintaasi ay tahay shuruuddii caqdiga ama heshiiska wax kala bedelashada ayay u baahan tahay shuruuddiina waxaa ka mid a ataraadi ilaa an takuuna tijaaratan can taraad nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ihi inama albeyca can taraad markaa qofkii laguma khasbi karo lama odhan karo doolarkii aad igu lahayd kaash baan kugu siinayaa isagoon isagoo ogolayn ama kaashkii aad igu lahayd baan doolar kugu siinaya isagoon ogolayn masalada saddexaad ee su-aashan la xidhiidha waxa ay tahay haddii labada qof ay isla ogolaadaan in qofka lacagtii lagu lahaa midaan ahayn uu ku deyn baxo waxaa arrinta noocaasi ay ku bannaanaanaysaa shuruud shardiga koowaad wuxuu yahay waa in waxaa lagu sarifayaa uu noqdo ile sarif baa la sameynaya lacagtii lagu lahaa iyo tan uu bixinaya laisku bedelayaae maalinkaa qofku uu deyn baxayo ee lacagtii la bedelayo wuxuu sarifku maraayo ma bannaana in markaa lagu bedelo ama lagu sarifo maalinkii wax la kala amaahday sarifku halkuu maraayi sarifku ama kor ha u kaco ama hoos ha u dhaco waa heshiis cusub arrintani waa lacag hadda la kala sarifanayo markaa qofku uu deyn baxayo lacagta la bedelayo waxa sarifku uu marayo in lagu bedelo ayaa waajiba tusaale markii aada doolarka ka amaahatay waxa sarifku tusaale ahaan uu marayey sideed boqol iyo konton maalintan aad deyn baxaysana wuxuu marayaa sideed boqol ama toddoba boqol toddobadaa boqol ee maalinkaa la deyn baxaya lacagta la bedelaya uu marayo ayuunbaa lagu sarifaya haddii kale ribay noqonaysaa waxay noqonaysaa sarifku inuu mar hore dhacay kala qaadashaduna ay dib u dhacday taasina sida la garanayo waa ribo oo ma banaano lacagtu waa ribowi haddii laisku bedelayo waxaa shardi ah yadan biyad inay noqoto siduu yihi nebigu caleyhi salaatu wasalaam faida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabiicuha kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad shardiga labaad waxa weeye marka lacagtii la bedelo ee doolarkii qofka lagu lahaa kaash loo bedelo waa in markaa intaan la kala tegin qofku uu bixiyo oo haddii la bedelo la yidhaahdo tusaale ahaan doolarkii aad igu lahayd intaasuu kaash ku noqonayaa oo kaash baan ku bixinaya lagu heshiiye kaash lagu bixiyo laakiin aan la kala qaadan iyaduna waxay noqonaysaa sarif uu ta'jiil ama dib u dhigisa ay ku jirto taasina ma banaano saynu sheegnay waxaa shardi ah yadan biyad inay noqoto ayaa shardi ah marka haddii labadaa shardi waxa weeyaan la helo marka hore deynta la kala qaadanayeyna aan lagu heshiin waa shardi saddexaad iyaduna oo marka hore deynta la kala qaadanaya waa inaan lagu heshiin oo qofku aanu shardisan tan laga amaahday midaan ahayn in deynta lagu siiyo oo markii qofka tusaale ahaan boqolka doolar ee alaabtaad kaga iibsatay oo kugu yeeshay aad ka qaadanaysay hadduu shardi ka dhigay ha dhowtoole inaad kaash ku bixiso iyaduna mid bannaan ma aha marka haddii saddexdaasi arrimood la helo waa bannaan tahay qofku lacagtii lagu lahaa midaanaynu ku dayn baxo wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu